wajigaygii xaasiddaadkii darnay ma daymoonine waa ku dabaashtae wajigaygii xaasiddaadkii darnay ma daymoonine waa ku dawaashtiye dawadey mataale dafaley dhehe diiwaani sare oo ku dugaashahayo ku dugaashaha
bismillaahi raxmaani raxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa radio ceegaag barta internetka ee ceegaag radio dot com dhegaystayaal waxaa maanta noo suuro gashay inaanu waraysi la yeelano fanaanka weyn ee axmed xuseen cali ee ku magac dheer axmed ceegaag isagoo ku sugan magaalada johannesburg ee wadanka koonfur africa axmed kusoo dhawow ceegaag
waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay aada waa mahadsan tahay xuseen jasaaka allah in in axmed ma nooga warami kartaa marka waa si yaroo kooban in taarikh nololeedkaaga iyo goortii aad kusoo biirtay fanka run ahaantii xuseen fan ahaan markii la yidhaahdo goortaan kusoo biiray fanka waxay ahayd nineteen ninety one kii iyo ninetygii anoo yar horta waxaan ahaan jiray ardaydii ubaxa muqdisho ama degmada wada jir taa kasi ko markii fankaas si caadi aan ugu soo biray waxay ahayd markii aan ka qayb galay nineteen ninety ninety one tartamfanaydkii dugsiyada oo aan u tartamay dugsiga kow iyo labaatanka octoober haddaba sidee bay kugu suuro gashay in aad fankaagii aada sii wadatid maadaama dalkii uu burburay oo lagu kala tegay run ahaantii jaanis badan imaan helin inaan fanka ka qayb galo inkastoo ay jiraan fanaaniin qaara oo aan ka caawiyay xagga fanka waxaan ku dambeeyey wadanka southern africa oo aan tegay nineteen ninety fourgii bishii tobanaad oo ilaa maanta aan joogo run ahaantii waxaan fanka haddana dib usoo xasuustay two thousand tenki bishii january oo markaa aan sameeyey heesta ceegaag
waan gartay marka hadda ayaa dib ugu soo noqotay sidaan u arko in haddaba heesaha aad qaaday ilaa hadda wax ma nooga sheegi kartaa
heesaha aan anigu hadda qaaday run ahaantii waxay u badan yihiin heese hore gogol xaarkiisa ah maaragtay oo aan u qaaday intooda badan heesaha inta aanan ka ahayn heesta ceegaag waa heesihii hore fanaaniintii hore ay hore u qaadeen oo runtii aan soo xasuusinayay ama heesihii ama fanaaniintii aan jeclaa ah oo ay kamid ahaayeen gugeenii waa kaarsamaaday oo uu qaaday fanaanka muuqaaliga ah allaha naxariiste fanaankii la oran jiray cabdiqadar xasan nafsi doqonsana ama lacalmada oo cabdi naasir macalin uu qaaday allaha naxariisto iyo heeso dhowr oo reer xamra waxaa kaloo ku jira heeso uu gacayka leeyahay iyo heese noocay heesta waxaa cusub oo keliya oo heesaha cusub ku jirtay heesta ceegaagka
marka heesaha aad qaaday heesta ceegaag waa hees aada u fiican weeye hadda waad ku sugan tahay south africa maxaad hadda ku tala jirtaa inaad albin cusub soo saarto miyaad ku tala jirtaa waan ognahay fanka soomaalidu beryahan dee sidii hore maahan heesaha curinta marka hadda maxaad tala ahaan fanka maxaad is leedahay waad kusoo biiri kartaa
hadda haddii ilaahay iidmo waxaa diyaarsan oo aan soo wada album oo runtii aan dhihi karo waa waa not album waa double album markii ugu horeysay oo fanaan soomaaliya uu runtii soo sameeyo double album oo uu noqon doono album heesaha maaragtay dadka ay u yaqaaniin heesaha soomaaliga caadiga ah ama album reer xamara waa laba album oo isla socda oo mar soo bixi doono noqon doona sida aan filaayo markii ugu horeeyay fanaan soomaaliyeed uu soo saaro double album oo nooca u samaysan haddaan usoo noqono haddaan kaa waraysano dhinaca soomaalida south africa waxaa ka jira dhibaatooyin aada u badan hadi jeer waxaan maqalnaa soomaalidii waa la dilay waxyaabaha noocaas oo kale inkastoo maraykankaba iyo dhinacan canadaba ay ka jiraan dadka soomaalida in la laayo fanaannimada iyo dadku say u xiiseenayaan marka fankii iyo suugaantii maadaama ay dad qaxooti iska yihiin badanaa dadka jooga south africa run ahaantii wadankana muddo badan baan joogay oo hadda miyali ku dhow labaatan sano maxaa la yidhaahdaa fanka dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan adduunka waa ay jecel yihin inkastoo anigu fanka uu iisii dheer yahay inaan ahay nin ku nool south africa dadka south africa ku noolna runtii waa dad shaqeeya ama business u badan muddadii fogeyd oo aan wadanka joogay ku dhow labaatankaa sano waxaan ku dhex jiray businessyada nooca soomaalida ay ku jiraan oo kale ama dukaamada ama waxyaalaha kale marka fanku south africa run ahaantii waa aad buu ugu yaraa laakiin brian waxaad moodaa in dadkii uu u baahi qabo yaad moodaa oo hadda hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa noo iman doona bisha bishan soo socota haddii ilaahay yidhaahdo la foole waxaa kaloo hore nooga tegay bishii bishii lasoo dhaafay jaada cali warsamo iyadana nala joogtay waxaanu filaynaa fanaano badan oo fanaanin badan oo soomaaliya oo qaranka soomaaliya kamida inay yimaadaan south africa haddii ilaah yidhaahdo marka fanka south africa hadda waxaad moodaa inuu ka carcar badan yahay ama uu ka firfircoon yahay wadamada kale ee adduunka maadaama aada loogu ceel qabo fanka dadka halkan joogana maaragtay ayan fanaanin badan la kulmin marka waxaan isleeyahay dadku aada buu uxiiseynayaa
waxaa jira fanaaniin badan oo ku nool dalkan maraykanka oo badanaa rabay inay ku dhiibaan heeso sida cabdirasaaq dalmar oo kale diyaar mood tahay inaad nimanka abwaaniinta ah ee heesaha coreya heesooda hadday ku dhiiba inaad qaado
diyaar diyaar diyaar waanu ahay maadaama maaragtay hadda aan rabo inaan sankaygii soo bandhigo abwaan walba oo soomaaliyeed sida abwaankayga qaaliga ah dalmar oo aan aada u salaamayo nin aada u qaaliyo curris badana aada baan u jeclaan lahaa waa arrintaa waa waa waa wa waa arrin aada loogu fara fanaan ahaan
ugu dambayntii maxaad usoo jeedinaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ee hadda kaa dhegaysanaya shabakada wararka ee ceegaag
shacabka soomaaliyeed dhammaan marka ugu horeysa waa salaamaya salaan qaaliya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan dhihi lahaa shacabka soomaaliyeed maanta si ay ku kala firaarsan yihiin adduunka gacaladii hadda anigoo kale waxaan joogaa south africa qof baa maraykanka jooga adigu maraykankaa joogtaa sina qaar dhulkiibay joogaan dhammaantoon isku soo duubo waxaan oran lahaa soomaaliya ha loo soo duceeyo nabada soomaaliya ha laga taliyo nin walbaba waxaan umalaynayaa inuu uxiisay wadankii ama uu jeclaan lahaa maalin inuu ku laabto wadanka halgamadeeda waxaa kamid ah saddex heesood oo ku saabsan arrintaa oo la yidhaahdo soomaaliya nabad baa hees la yidhaahdo hoos hees la yidhaahdo allow dhulka noo barwaaqe ee la yidhaahdo yaa ku jirta saddex heesoo noocaaya haddii ilaah yidhahdo la maqli doono mustaqbalada soo socda marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed ha isku tiirsanaato meel walbay joogaan dalkan hadda anagu aan joogno un baan anigu ka hadli karaa dhibaato way jirtaa nagu haysata kulleyba soomaalida nooc walba ha ahaato south africa midda naga haysata mid inaan ka liidin baa meel walba soomaalida u taalla marka ha isku xirnaadaan intaas baan oran lahaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa fanaanka weyn ee jaaliyada reer south africa ee soomaaliyeed axmed xuseen cali aad iyo aad ayaa umahadsantay axmed adigaa madan xuseen iyo ciyaad dotcom
على